bismillahi araxmaan iraxiim maanta waxaa magaalada jigjiga iyo gobolada deegaanka qeybo kamida waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu cambaareynayo masaajidadii lagu gubay maalmihii boorka cishe ugu dambeeyey gobolka goojaam oo ka tirsan deegaanka axmaarada marka banaanbaxaasi si nabadgelye ah ayay dadkiisu kusoo baxeen waxayna ku muujinayeen shucuurtooda inay marayna raalli ka ahayn in macbudyada dadka islaamka ay leeyihiin ee lagu gubayiyo dawlad deegaanada federaalk ka tirsan ethoopia dadaalo tira badan baa isu soo baxay si ballaadan oo nabadgelyaana dhammaan jige iyo goboladaba uga dhacay daqiiqadihii ugu dambeeyey markii banaanbixi uu soo dhamaaday ba waxaa jiray dhalinyaro yaryar oo fikir ahaan hadda ka hore la khalday stila fikirkii ahaa aaminsanaa dhalinyaradaasa waxay sameeyeen inay kaylo iyo buuq iyo ay sameeyaan kadibna ciidanka gaarkaa oo ilaalinaya wadooyinka si uu u dhamaado maxaan ku yidhaha markuu dhamaaday banaanbuxo ayaa waxay bilaabeen inay dhagax tuuraan ilaa waxaa wacan noqday ciidan ku dhow fadomeeyo kadib markii dambe waxay qaar dhalinyaradii kamid a ayaa waxay isku dayen ina ciidanka xitaa inay gacanta ay ula tagaan ama qoryaha ay ka qaataan kadibna waxaa dhintay hal sha hal ruux hal kalena waa dhaawac ciidan ilaa fadomeeyihiin ayaguna waa dhaawac oo waxaa la geeyey hosbitaalka karamara marka xogta ilaa haddaan hayna taas weeyaan haarun waa gartay ciidanku ma waxay ku dhaawacmeen dhagaxaan mise hub kale maxaan ku yidhahdaa tooriyo mise waxay qaab kale u dhaawacmeen ma dhagaxaan dhagaxaan dhagaxaan lagu tuurayo ciidan ku dhaawacmeen bay ahayd waa gartay qofka rayidkee dhintayna isna maxaa u sabab ahaa inuu dhinto ma rasaasaa ku dhacday mise wax kale
xogtaan dahay waxaan rasaas baa ku dhacday waa gartay baaritaana kulley hadda waa preliminary reportaas weyaan wixii reportkii xogii dhammaystiranna markaan helo waan idinla wadaagi doonaa haddii ilaha yidhahdo waa gartay banaanbaxu banaanbax horey loo qorsheeyey oo amar loo qaatay oo maamulku ka warqabay miyuu ahaa banaanbaxansiisa shacabka ayada soo abaabulay waxaana abaabulka iska lahaa majliska sare ee islaamka ee dowla deegaanka soomaalida waa gartay guud ahaan marka sideebu ku dhammaaday banaanbixii
waxaan odhan karaa si guulu ku dhammaaday marka laga reebo dee arrintan shaqaaqada ahee dhimashada iyo dhaawaca marka laga reebo oo runtii nasiib darro ah inteeda leego ayna maanta ayna ahan in banaanbax si nabadgelyaa loogu talagalay inay dad ama nagaga dhintaan ama nagaga dhaawacmaan dadkii ehelka ahaa inta dhaawacaana ilaahay uga baryeeyo inuu loo bogsiiyo inta dhimatayna ilaahay ugu naxariisto haddana waxaa odhan karaa intaa marka laga aan ka soo gudbo si nabadgelye ah ayuu ku dhammaaday baa la odhan karaa